wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowladda soomaaliya maalmo wilah dhaafi waliba iwaday ololaha bulshada ka dhaqan magaalada muqdisho lankagu wacyigeliyay roojiyowka isticmaalka baco oo dhibaato kee deegaanka iyadoona dadka lanqiibiyaay walyaabo bacdiyo kuga maarma korana waxaana ku mid ah madaxda ku dareertay wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana wadeen ololaha iyo waliba ku waramina ujeedka ololahan sidoo kalena sidoo kalena shacabka iyo waliba iyo ku booriyeenaa roojiyowka bacaha halka mar la isticmaalow si lan ilaaliya badqabka deegaanka bulshada soomaaliyeed waxaan u sheegayaa meel kasta ay joogaan in khatarta ay leedahay bacda loo sheegay ayna ka digtoonaadaan khatarta ay leedahay bacda ayadoo lagu bedeli doono waxyaalo kale oo maaragtay bacda uga maarmaan islamar'ahaantaana wacyigelintaa kuma eka saddexdan maalmood ee keliya ay wasaaradda iyo annaga aan soo bandhignay waa waxay soconaysaa muddo intaasna waa wadaynaa maaragtay wacyigelinta iyo soo celinta degaanka iyo badbaadada iyo degaanka wasaaradda waxay bilaawday saddex maalin oo bandhig ah oo dadka lagu wacyigelinaayo jadadka lagu istaagaayo xaafadaha lagu tagaayo goobaha ugu muhiimsan ee bulshada iskugu yimaadana loogu tagaayo si loogu wacyigeliyo dadka bulshadii bacda dhibaatada ee leedahay marka saddex maalin ay ahayd waxay noo soo bilaabatay haddana waxay noo maraysaa maalintii saddexaad ay noo maraysaa sidoo kale waxaan uga mahadcelinaynaa saxaafadda inay fariintan meel walba gaarsiiyaan dadkana u sheegaan dhibaatooyinka bacda ee leedahay sidoo kale wasaaradda deegaanka mar walba waxay u taagan tahay in bulshada waxyaabaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada dhibaatada ku ah inay mar walbaba ay samayso wada tashiyo kala duwan ayadoo bulshada siday u aragto iyo feedback bulshada laga helo lagu dhaqmi doono sidoo kale wasaaradda waxay ku guulaystay in shuruucdii loogu talagalay deegaanka haddii qof deegaanka dhibaato u geysto in ay soo bandhigtay ay samaysay waxaana ku mid ah shacabka magaalada muqdisho iyo hadhowa ayaan la dagaalamo ka bacdo halka mar la isticmaalo waa
macnaha bacdii raashidaa lagu shubo asal tura oo neefkii markanta iskaaga aloosha fulisaa asagoo markanta maq saddex birlooba kadib kacbaanu naqanaa neefkii asagoo mutabiri arkaysaa marka waxaan ka codsanaya ummadda soomaaliyeed baqafiirta in la joojiyo inay noo geysatay dadkii baabi'isay xoolihii baabi'isay dhibaatay dalku haysaa haddii nagala joojaayo oo midaan noogula bedelayo waan soo dhawahaynaa waana ducoyaynaa weliba haddaan nahay shacabka soomaaliyeed toban neefool oo iga dish aniga haddaan qalaba bacla kasoobaasi uskeed todoba neefool oo iga dish dad kale way dishaa bacda horta waxay dhibaato ka heedaa bilacda magaalada muqdisho iyo kuleeto xoolaha waxay ku leedaa dhibaatooyin badan oo ah inay xoolaha markay cunaan mindhicirada ay uga duubanto kabaadina halis ayay u galaan uma fiicno bilacda magaalada umana fiicno xoolaha waxaa kale oo jiro bacda tan hadda aan arkayno ma ahan bac oo balaastig ah waa bac kuleetada suuf ah oo jawaan camal ah markooy anfaceeda aan islee magaalada
ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa wasaaradda deegaanka iyo dowladda federaalka run ahaantii waa arrin aad u wanaagsan in laga fikiro fayqabka deegaanka iyo isbeddelkeeda mid kale bacdan in laga saaro soomaaliga waa fikrad aad u fiican waayo bacdani meel walbay ku bedaysaa laamiyday ku bedaysaa waayo deegaanka bilicdiisa waxay ka turjumaysaa waxqabadka bulshada marka waan aad ban ugu faraxsanahay shakhsiyadayda soomaaliya weliba iidanka badan ah bacyaalka halka mar la isticmaalo waxaana soo wadooyinka deesiyin islamarkaana dadka iyo dunyada dhibaato iyo keyana wakhtigan la rooga isbedelka cimilada saameyn xoog leh iyo kuweeladaas bacyaalka meelo tuurana